dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan ugacan oo wanaagsan meel walbaad joogtaan iyo si kastoo maqalka idiin soo gaaryaba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada waraysada xilli kasta odoon kale aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacweye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo guruudta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxuf iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada yaan dheri kujiir iyo baran goban ku liifsiiya yidaan allamarin iyo ku dhimo gaasir iyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin gurmago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadi gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagolanta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadsho aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa khamiis jimca ay soo gelayso taarada ku aastaysan tahay sagaaliyo tobanka bisha sagaalada ee sebtembar sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamij aan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona ciidanka milatariga soomaaliya ee ka howlgala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa maanta waxay shaaciyeen in gacanta ay ku soo dhigaan mina la gelshay ayarboorka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan war ay soo saaran ayaa goorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamij aan ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta wuxuu dib u howlgelshay xarunta c i d da oo maalmo ka hor loo xiray musuqmaasuq ka jira dowladdeed hadal uu soo saaray ayaad caawa barnaamijka ku dhagayso doontiin ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta wuxuu shir guddoonshiyey shir loogu hadlayey amniga ayna ka maqnay puntland iyo jubbaland faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona golaha wasiirha dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaa ansixiyeen xeerka ka noqonshada miisaaniyadda waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal lawar ay soo saaraan golaha wasiirada soomaaliya guddiga kumeel gaarka diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa maanta waxay la kulmeen guddoonka golaha wakiilada puntland waxyaaba ay ka wada hadleen ayaan faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagayso doonteen saaxiib yaal waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi iyo wasiirka wasaaradda warafinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaala caasimaddaha muqdisho maanta uga qayb galay sanadguurida koy laatanaad ee kasoo wareegtay as-aaska golaha abwaanada soomaaliyeed nuxurka qubadii halkaas ay ka jeesheen ayaan idiin soo gudbi doonaa sidoo kale barnamij ku dhagaysta doonteen xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnamij shacab waa ku dhagaysta doonteen heesta tabinta ee diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasan axmed maxamed saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiifa ayaa barnaamijka caawiy farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
miyaydaan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culumadii qab kulan wanaagsan ayaana leena saaxiib beel kusoo dhaway barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose golaha wasiirada maamulka jubbaland ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kulankaas ay uga hadleen xaaladaha ka jira ee deegaanada maamulka jubbaland kulankaas waxaa shir gudoominayay xogoomiyaha mar saddexaad isku doortay talada jubbaland ee axmed maxamed islaam axmed oobe waxaana kulankaas intiisa badan diirad lagu saaray xaaladda cakarn ee ka jirta maamulka jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ugu horeyn kulankaasi waxaa lagu soo hadalqaada daalada lagu dhammaynayo khilaafka ka dhashay doorasho dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo taasoo hormud ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland sidoo kale waxaa kulankaas looga hadlay arrimaha nabadgelyada waxaana laisku raacay laga bilaabo labaatanka bisha disembar in shir aan ruqsad loo haysan lagu qaban karin magaalada xeebeedka kismaayo ee gobolka jubbada hoose kulankaas marka soo dhammaaday kadib waxaa warbaanta la hadlay wasiirka wasaaradda warafinta maamulka jubbaland maanta oo khamiisa sagaal iyo tobankii sebtembar labada kun iyo sagaal iyo tobankii waa shirkii golaha wasiirada ee dowlad goboleedka jubbaland waxaa shir guddoominayay madaxweyne axmed maxamed islaam wuxuu madaxweynuhu qodobka koowaadba warbixinadii sida caadigeed ka jeediyay amniga iyo siyaasadda ee dowlad goboleedka jubbaland warbixintaa uu jediyey kadib waxaa laga dooday qaybo ka mid a amniga waxaana la joojiyey oo la mamnuucay laga bilaabo labaatanka sebtembar labada kun iyo sagaaliyo tobanka wax kasta oo abuuri kara amni darra sida isu soo baxyada shirarka iyo kulamada hoteelada iyo goobaha kaleba oo aan fasax ka haysanin dowlad goboleedka jubbaland qodobka labaad waxaa lagaga hadlayay nabadayntii tabashooyinkii ka dhashay doorashooyinkii lasoo dhaafay wuxuu gulahu go-aamiyey in la dardargeliyo wadahadallada lagu xalinayo tabashooyinka ka dhashay doorashooyinkii dowlad goboleedka jubbaland taasoo si toos ah u taaban doonta cid kasta oo wax taabanaysa aanan rajaynayna inay si habsami leh kusoo dhammaato insha allah qodobka saddexaad ee maanta golaha wasiirada lagaga dooday waxaa uu ahaa qodob horeyna looga hadlay maalmahan laga hadlayey oo xaaladda bini aadamnimo ee deegaanada jubbalandah waxaa ka jira deegaanada jubbaland xaalad baan oo abaar iyo biyo la-aan ah taasoo keentay in dhibaato badani ay deegaano badani ay haysato waxaa iyana soo kordhay caafimaad darro dhaqaale xumo taasoo sabab ay u ahayd xanibaadihii diyaaradihii ay dowladda federaalka ay xanibtay ayaa ka soo baxday xaalad bini aadamnimo oo caafimaad darro iyo mid dhaqaale darraaba ay ka soo baxeen waxaan beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan xaaladaha gargaarka bini aadamnimo ee soo wajahay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland kulan wanaagsan ayaan dilanahay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka jubbaland ayuu ka saxa
cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weye sideed somaalay qaran ku noqon miyaydan qubuura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo
xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaa radiyaha cadaadan oo nagala socotaan kulan wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka xulashada warasada ayaa dhegeysanaysaa radiyaha cadado ayuuna idinka imaanayaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareegaas cabdi xasan maxamed oliiqna xijaar ayaa maanta wuxuu dib u furay waaxda faraha ee hogaanka dambaarista ee ciidanka c i d da taasoo muddo xirnaad kadib caabasho ka timid shacabka kunool gobolka puntland ee muqdisho munaasabada xiritaanka xarunta cusub ayaa waxaa ka qayb geliyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka gudoomiyaha gobolka puntland ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho xeraryaha guud gudoomiyaha maxkamadda gobolka agaasimaha guud ee wakaalada dhismaha gudoomiyaha hooyooyinka gobolka balander xildhibano ka tirsan labada aqali baarlamaanka federaalka saraakiil ciidan iyo matasalaf kale ee lagu caasumay munaasabadaasi taliyaha cusub ee ciidanka wuxuu sheegay in ciidanka booliska soomaalida ay la socdaan hadda kadib dhaqdhaqaaq ka jira xarunta c i d da ee laanta ciidanka booliska soomaaliyeed
waxaa mahad ilaahay ah arrintan c i d da oo ah muraayadda dalka ama booliiska soomaaliyeed c i d da horena waan u sheegay iyo kulliyadda akadeemiyada kaahiya iyo booliisku waa isku sumcad booliiska saddexdaasaa lagu yaqaano ugu magac weyn marka anigoo taa ka duulaya waxaan ka bilaabay qeybta faraha ee muxuu ahaa c i d da weli waxaa ii dhiman qaybo badan oo aanan taaban laakiin qaybatan markaan arkay dad tiradiisu afar boqol dhaafayso markaan arkay ciriiriga iyo wakhtiga ay yimaadaan markaan arkay qolalka ay ku jiraan markaan arkay qalabka ay ku shaqaynayaan markaasaan waxaan go-aamiyey inaan toddoba beri la sugi karin laba wiigna la sugi karin marka aan ka howlgallo ilaahay mahaddiis dhulkan oo dhul bannaan oo weyn ahaa oo markaa reero iyo carruuro iyo lagu korinayo dad badani deganaa ayaan danta guud awgood looga saaray aad iyo aad baan dadka xanuunkooda u dareemayaa markaan ka saarayay ma dhisnayn waxaana waa burbursanaayeen sandaqaday ahaayeen dad badan baa waxay lehan carruur iyo agoon iyo dad baa halka ku nool laakiin danta guud baa ka weyn waase dareemayay xanuun inuu jiro waxaa danta weyna ka weyneed waxay danta subax walba saddex boqol ilaa afar boqol oo qofood oo ciriiri iyo rafaad ku jira oo aan musqula haysan oo meelay istaagaan haysan oo shanta subax aroortii hore shanta subax intay yimaadaan safgala markaasay ila noqotay inaan dadkii halka ka saaro waxaan aad u mahad celinayaa haw una idiin sheegayaa hawshaas hawlaan qabtay maaha nin cusub oo meesha kusoo biiray baan ahaa waxaa fuliyey saraakiisha buliiska soomaaliyeed oo ay ugu horrayso taliixigeenka saki waxaan jeclaan lahaa inaan isna halka hortiina soo isaajiyo madaxa hoggaanka dhismaha ee buliiska soomaaliyeed ao jiniqow injineer jiniqow muxuu ahaa gudoomiyaha siina ugu dhiibaya jiniqow waa injineer ma aanan aqoonin dhowaan baan bartay meeshaasoo dhisanaan ka aqaanaani lacagna ani hay weydiin lacag dawladii ima dhiibin dhismayaasha aad u jeedaan qalabka yaalla kombyuutarada yaalla meesha lagu baarayo faraha iyo meesha lagu baarayo amniga guud marka la soo gelayo derbigaa dhisan siligaas wixii halka laga qaadaa intaasoo dhan ka qiimo badnaa oo qalabka iyo cafashka iyo waxa halka yaallo intaasoo baabuur lagu guray waxaan aada uga mahad celinayaa injineerka oo hawshaas u ahaa buddig u ahaa waxaan u malaynayaa wii waxaan idhi anigu dhis anigu dawladda hadhow iyadaa og meeshay ka keenayseen aniga wasaaradda maaliyadda waa isu dambaynaynaa marka aad baan ugu faraxsanaya wasiiru dawladuhu nagala soo qayb galo iyo wasiirka canshuurta beriga nala joogaan saraakiisha labadaa kelee maahayn saraakiil badan oo aanay hadda aniga aanan magacyadooda tirin karin haddaan tiriyana igu badanaya oo sarreeyayaal leh oo saraakiisha degmooyinka iyo gobolka banaadir leh ayaa hawshan isku soo dabariday oo aada uga soo shaqeeyey waxaanu waxaan idhi waxaa la bedelayaa saddex mee saddex shay aa la bedelayaa locationka faraha lagu qaadayaa xaggaas locationkii oo dhan ha la bedelaa ina halkaa la keeno waxaan idhi waxaa la bedelayaa broseska marka qofku yimaado oo uu faraha soo doonto meeshuu wax ka bilaabi jiray meel kaluu tegi jiray meel kaluu tegi jiray broseskaas inaan wax ka bedelo oo hadda sidaan idinku soo macnaynaynay albaabka dambe laga soo galo broseskan soosay lasoo maro lacagta intaan la gaarin interview laga qaado halkaa lasii marayo broseskana waa bedelay intaa waxaa dheer saraakiishii gacanta ku haysay dhammaantood badidoodii waa bedelay waxaan rabaa ummadda soomaaliyeedna u sheegayaa in marka uu yimaado qofka uusan taagnaan doonin halkaa aan u soo talagalnay ilaa afar boqol oo kursi oo dadku ay ku fadhiistaan waxaanu u samaynay musqulo oo muxuu ahaa ay ay ay isticmaalaan dadku isticmaalayaan aan u samaynay in shaqada dadka hal qof iyo laba qofba ku dhowr qofood la geliyo markiiba dhowr qofooda qaataan dadku number buu soo qaadanayaa numberka registration buu gelayaa laakiin hadda digitaalaan ka dhigaynaa ninka numberka markuu goosto halkaanu ka soo baxayaa kuraasaanu fadhiyaa isagaa hadhow tegi doona haddii ilaahay yidhaaho waxaan rabaa intaa inaan raaciyo iyadoo laga faa'iidaysanayo amniga guuda magaaladan caasimadda ee xamar in muxuu ahaa aan geyn doono dadku ka soo qaadan doonaan waraaqaha degmooyinka booliiska iyo nabad sugidda nisa iyo iyo guddoomiyaha degmada ayaa waraaqa xaafad walba ka soo siinaya ninku waxaa la ogaanayaa xaafaduu degan yahay iyo muxuu ahaa wuxuu wato kadib buu halka la imaanaya waraaqdii isagoo wata dad baa waxay yidhaheen dad baa gobollada ka yimaada gobol kastuu ka yimi guribuu ku degaa cidlama seexdo marka qofku hadduu hoteel seexdana hoteelku waraaqi keeni haddii uu degmada degan yahay degmaduu ka keenayaa si degmada ay ugu xiranto amniga guud uu ugu xirmo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada waa nala fadhiyaa aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybka u nagala soo qayb galay isaguna waa ogaan doonaa haddaan intaa ka gudbo xafladaan ee ku saabsanayd waxaa naga go-an qorshaha guud ee aan ugu talagalnay horumarinta buliiska waxaan rabnaa buliiska inaanu ka horumarino xagga tayada xagga tirada xagga aqoonta xagga isgaarsiinta xagga yacni muxuu ahaa waxqabadka capacity building waxaan la yidhaaho inaanu gaadiidkooda inaanu degmooyinka iyo qaybaha dalka oo dhan aanu gaarsiino meeshuu hadda joogay meel ka dambaysa noo qorshaysan annagoo la kaashanayna dowladda iyo muxuu ahaa international community gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo xeryaha guud ee qaranka doctor axmed cala dahar ayaa si isku mida u sheegay in dowladda federaalka soomaaliya hadda kadib ay la soco doonto waxyaabaha ay subinayaan saraakiisha ciidanka c i d da ee ciidanka booliiska soomaaliyeed
aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta idinkala soo qayb galo xafladan qiimaha badan ee lagu soo bandhigayo ama lagu furayo dib uhabeynta lagu sameeyey xarunta tan aynu maanta dhammaanteen wada joogno runtii micno gaara bay samaynaysaa waxaana marka koowaad uga mahadnaqayaa taliyaha inuu dareen wadaag la noqday dadkiisa mas-uul qaran waxaa laga rabaa inuu ka turjumo baahida iyo dareenka ay dadkiisu qabaan waxaa laga rabaa in ay damaqdo dhibta ay dadkiisu qabaan waxaa laga rabaa inay farxad geliso badhaadhaha iyo wanaagga ay ummaddiisu haysato marka waan ku bogaadinayaa tallaabadii koowaad ee uu qaaday inay ahayd dhibaatadii ugu weynayd ee ku haysatay shacabka soomaaliyeed eega ay halkan u soo doontaan in wax ka qabto taliya aad iyo aad baan kuugu bogaadinayaa adiga iyo taliya ku-xigeenkaaga iyo saraakiishaada kale ee gacanta kaasisay arrintan fulinteedaba waxaan isagana si gaara ugu mahadnaqayaa injineerka hawshan isagu fuliyey oo dhammaan fulinteeda isagu lahaa sida uu taliyo halkan inoogu sheegay garabkaygana taagan injineere aad iyo aad baan kuugu mahadnaqayaa ummadda soomaaliyeedna waa ku xusi doontaa insha allahu tacaala taariikhdana meel wanaagsan baad ka geli doontaa aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaya runtii waajib bay nagu tahay inaynu dhiiri gelinno qofka wanaagga qabta marka taliyaha oo hormoodku ah iyo cid kastoo gacan ka geysatay iyo injineerkaba waanu mahadnaqaynaa barnaamij dhowr arrimood baa runtii markii laysoo sheegay barnaamijkan aan uga soo qaybgal mid waxa weeye adeega shaqada aynu qabanno dhammaanteen waxaynu nahay shaqaale ummadda waa shaqaale waxaynu nahay adeegayaal shacab mushaharka aynu qaadanno waxayna siiya shacabka soomaaliyeed waxaa laga soo qaadaa qaybaha kala duwan ee bulshada islaanta miskiinta ah ee tamaandhada suuqa ku iibinaysa iyo dadka aynu halkan maanta kaga warramayno tobantobanka dollar ee laga qaado ee laynoo sheegayna afar boqol oo qof intay yimaadaan ay taagnaadaan kuyugaasi saacado dhaadheer weliba waddada ay taagan yihiin iyadoo ammaankana xaaladda waxyaabaha dhici kara aynu qiyaasi karno kuwaas baa laga keena marka hawsha tan la qabtay waxay saamayn toosa ku leedahay noloshii bulshada markaa runtii micno gaara bay ii samaynaysaa mashruucani inuu noloshii dadka halkan adeega usoo doonayo wax ka bedelayo waa ta koowaad marka talabaadna waxaa weeye si ay dhidu iyaduna micno gaara iyo muhiimad gaara ayay u leedahay hawsha annagu gaar ahaan aanu qaranka ugu igmanahay ee garsoorka dhammaan dacwadaha ciqaabkaa ee maxakamadaha yimaada intaanay xeeraali niman aanay meel kala tegin halka ay ka soo bilaabmaan waxa weeye waa si ay waa laanta dembi baadhista ee booliiska soomaaliyeed weeye meeshaasi marka haddii ay hagaagto haddii ay noqoto xarun u gudato shaqadeeda iyo waajibaadkeeda sidii uu sharcigu farayey waxaan aaminsannahay shaqada aanu qaranka u haynay cadaaladda inay kaalin weyn ka ciyaari karayso waayo dacwad kasta oo timaado oo ciqaaba baaritaankeeda koowaad waxaa iska le dembi baadhista sida magaceedaba aad ka arkaysaan laanta dembi baadhista intaa kadib bay waxay u soo gudubtaa xeeraalinta xeeraalinta haddii aanu u iman kays si fiican loo soo dhisay oo si fiican looga soo shaqeeyey oo loo soo baadhay oo xaqiiqo ku sallaysan oo aan qofna la saarin waxaanu lahayn qofna laga dhimin waxaanu lahayn isla markaana la waafajiyey sida uu sharcigu qabo macnaheedu waxa weeye xeeraalintu waxay maxkamadda u soo gudbinaysaa kays dhisan oo xaqiiqada ku sallaysan iyo sharciga maxkamadduna markaa waxay gaadhi karaysaa go'aan cadaalad ku sallaysan laakiin intaa haddii la waayo waxaa hubaala inayna xeeraalintuna ka gungaadhi karin kayskaasi maxkamadduna ayna soo saari karin xukun cadaalad ku dhisan isla markaa ay sahli karayso inuu dembiiluhu baxsado qof dembilaawo ana in loo ciqaabo dembi aanu gelin ta ka dhalanaysa waxa weye waa taas wey markaa muhiimadda intaa leeg bay u leedahay qaranka c i d du ama laanta dembi baadhistu marka laga tago adeegyada kale aynu halkan kaga aynu hadla aynu kaga hadlayno markaas runtii arrintan waa arrin bogaadin mudan waa arrin mudan in loogu mahadnaqo waa arrin mudan in lagu garab istaago markaa taliyaha waxaan leedahay taliye waxaa kuu taalla hawl weyn annagoo ku ammaanaynaa si ay dhiida iyo laanta dambibaadhista howlaha ay qaranka u soo haysay una hayso laakiin waxay u baahan tahay dibo haweyn weyn oo kaloo lagu sii sameeyo runtii waa uga mahad celinaynaa taliyaha booliska soomaaliyeed muddadii aad u yarayd ee aniga iyo isaga iyo asxaab kaleba nala wada magacaabay inuu tallaaba wax ku oola sameeyey isagoo la kaashanaya dadka firfircoon saraakiisha firfircoon ee ciidankiisa isla markaas uu halkaa noogu soo bandhigo maantay waxqabadkiisii oo cad runtii waxqabadkan cad ee uu soo bandhigay wuxuu qayb ka yahay waxqabadyo badan oo aan ku wada ballannay oo isugu jira heer qaran iyo heer gobol waxaan si gaar uga mahad celinayaa inuu isagu lasoo hormaray laakiin kuwo kalena waa soo socdaan ogaada runtii waxaan rabaa kelmad yar inaan aan xuso guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir aayadda qur-aanka ee finger briter sheegaysa uu sheegay sooma balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaana taasaan rabaa inaan wax yar aan ka idhaahdo horta ogaada technology kasta ee adduunkan ka jira qur-aankaa laga qaatay in qur-aanka laga qaatana haddana waa aragteen waana sii arkayseen finger brint maxaa loo sameeyaa finger brint waxaa loo sameeyaa kan dembiga leh iyo midka aan dembi lagahayn dembiga lahaynaa lagu kala saara saas maano okay balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaanahu waxaan bal iska dhaaf inaanaan kulmi karin lafahoodee oo dadka markay dhintaan ayay qiyaamaha diidi jireen in dib loosoo noolaynayo mogta allah subxana wa tacala wuxuu leey taaska dhaafe balaa qaadiriina waxaan awoodnaa calaa an nusawiya banaanahu inaan finger breter samayno waa sidaas calaa an nusawiya banaanahu farahooda inaan macnaha aan ay wixii sheegaan ay caddeeyaan manaa so saas ma maxaa daba yaalla hadde waxa daba yaalla sababta loo sameeyey bal yuriidu alinsaanu liyafjura amaamah iska dhaaf inaan naa samayn karin yuriidu linsaan anaa dadka ilahay ina iska baqin u sheegay yuriidu linsaanu dadku wuxuu doonayaa liyafjura amaamah inuu ku khaldamo khaladaad iyo madoofika iyo tuugnimo qaadnimo waxaan bannaanayn inuu alla hortiis ku sameeyo liyafjura amaamahu amaam allah taas maano okay allah subxaana wa tacaala aaya kale muxuu ku leeyahay haddana qur-aankuu ka hadlaa wala taclamunna naba'ahu bacda xiil teknolojiyadan iyo waxaan markay yimaadaan adiga qur-aanka aad bas waa kasoo helaysaa haddana uu kuu sheegay inaad ka heli doonto wala taclamunna waxaad ogaan doontaa naba'ahu waxa qur-aankaanu ka hadlaayo bacda xiin waqti kadib meesha lama raaya fiiri okay waxaan rabaa inaan kelmad kale finger berinta asiga waa fahmnay mogta iyo sababta loo sameeyey waa fahmnay iyo sida ilaahay wuxuu ka yidhi aayad kalea jirto waxay ka hadlaysaa eeyaha maaragtay booliisku adeegsanayo ayay ayaduna ka hadlaysa waa waa waa another technology waayo ayadana oo intaa laga qaato qur-aanka okay yas'aluunaka suurat lmaa'ida yas'aluunaka maadaa uxilla lahum waxay ku weydiinayaan waxa loo xalaal waxa loo xalaaleeyey nabigaa lala hadlayaa dadka weydiinayana waa asxaabtiisii dadka muslimiinta ah maxaa noo xalaala maxaa noo xaraama ayay leeyihin mana qol qol dheh uxilla lakum adayibaat waxyaabaha wanaagsan oo mataqaanaa cuntada dayibaadka waa la yidhaa ruux hadda aan cuno waayo ayaa laydin xalaaleeya dheh meesha loogama harin fiiri wamaa callamtum min aljawaarix mukallibiina tucallimuunahunna mimaa callamakum allah iyo waxa ay idiin qabtaan yacni xayawaanka aad tababartaan waxa waaye shimbiraha qaaraa ka mid ah oo la tababaro oo oo oo qabta yacni ama dembiilaha ahaado adigu mataqaanaa ama wax lagu ugaaranayo ahaado waa fahma ayadaasaa iyaduna ka hadlaysa yacni eeyihii iyo shimbiraha la tababaro maxaasoo ka hadlay waxa ay qabtaan ayaa haddana xalaal idiin aho allah subxana wa tacaala kuleelaa lagu jiraa ma raba inaan ku dheeraadee qur-aankana aan baranno teknolojiyadana aan ka dhex raadsanno aanna hore u soconno mar kale baa celceya taliyaha booliiska iyo dhammaan dadka activistayaasha ah ee mataqaanaa dowladda soomaaliya xilalka ka haya iyo kuwa ka qaban doona iyo kuwa hay-adaha kale ee aan dowladda ahayn ayaguna sidaas oo kale usoo nooleeyey muujiyey dadnimadeennii dowladnimadeennii sharafkeennii iyo sumcadeennii dib usoo nooleeyey si aad gaar ah ayaad ugu mahad celinaya runtii waxyaabo badan oo middaan hadda aan joogno ay u horrayso ayaa gacanta lagu hayaa aanan rajaynaynaa xilyo aan fogeyn sidaan oo kale in mataqaanaa xarigga looga jaro cariiryo badan iyo dhibaatooyin badan iyo halisyo badan oo jiri jirana looga bogsado biidni illaahi alkariim marka maadaama kule lagu jiro kaliya intaasaan keliya intaasaan rabay inaan mataqaanaa idinla wadaago kula wanaagsan ayaan leenahay xelashada urashada ayaa degeysaa saaraad iyo hadan waan dagala socotaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta wuxuu guddoomiye jir ah kasoo qayb galan safiirada wadamada ammaanka taageera soomaaliya iyo wakiilka beesha caalamka loogana hadlaya ammaanka iyo xoreynta deegaanada al-shabaab ay ka joogaan dalka jirkaas ayaa intaas badan waxaa looga dooday dardargelinta howlgallada lagu baxsanayo dagaalamayaasha al-shabaab iyo kaalmada ammaan ee dowladaha saaxiibka laha soomaaliya looga qaabeeyo hanaanka istaanqaadka qorshaha dowladda federaalk iyo rabitaanka shacabka soomaaliyeed si guud looga gaaro daalada xoreynta iyo adkeynta ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa warbaahinta la hadlay jirkaas muga soo dhamaaday kadib shirkani wuxuu ahaa shir abni oo runtii looga hadlahay arrimaha amniga ee dalka waxaana shirkani maanta shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda ee federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali khayre iyo waxaa nagala soo qaybgalay madaxweynayaasha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hirshabeelle waxaana sidoo kale shirka ka soo qaybgalay dowladaha saaxiibada aan nahay ee nagala shaqeeya arrimaha amniga waxaana lagu bogwaadiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee guulaha ballaaran ay ka gaareen ururada argagixisada ee ka dagaalama geyga soomaaliyeed waxaa kaloo shirka lagu midaynayey sidii loo midayn lahaa ama loo taakuleen lahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guud ahaan runtii shirka wuxuuna ahaa in howlgallada loogu soo horjeedo ee ururka argagixisada ah in la dardargeliyo guud ahaan dalka laga bilaabo meel kastoo ii sheeg ay ka joogaan runtii taasna waxay ahayd arrin aad iyo aad muhiimaddeeda u leh guul badana insha allahu tacaala aan rajaynan in laga gaaro dadyuu qubayuu ka tegey wixii qaadiru xallilay qaybii uu naga xarumay intay qaateen kullida dadyuu qubayuu ka tegey wixii qaadiru xallilay qaybii uu naga xarimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibleyskuu usii qurxiyeen weliba iyagu isla quman misaasaha ahaa qiryo misaasaha ahaa qiryo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay xoloso udhisada ayaad degeysanaysaan raad iyo xadadan oo nagala socotaan ra wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kiir ayaa maanta guddoomiyey shirka golaha wasiirada oo guud ahaan maanta looga hadlay dhaqaalaha dancafinta laguna ansixiyey ka noqoshada miisaanadda labadakunsagaatobanka iyo xisaab xirka miisaanadda labada kun iyo sideed iyo tobanka shirkaasna marka soo dhawmaada kadib waxaasna warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaali beele waxaa lagu xurmeeyey wasaaradda maaliyadda iyo arrimaheeda saddex ajenda item baa jiray ama saddex qodob ayaa laga hadlayey ka ugu horeeya wuxuu ahaa inaan ka hadalno shirkii ballaadhnaa ee dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay ku shireen gaar ahaanna imfta ama sanduuqa lacagta ay ku shireen mxuaha adisababa dhowaanta ee lasoo gabagabeeyey kaas ayay ahayd inaan briefing ka siino ama war ka siino kabinetka taasi taas ayay ahayd waxaan uga warranay waxaa weeye sida ay wax u dhaceen oo laysugu wada yimi runtii annaga iyo qolada hay-adda lacagta iyo baanka adduunka iyo e u-da ama kulanka yurub ay iskugu yimaadeen oo laga wada hadlay soomaaliya halka ay marayso halka ay marayso inagoo ku geedi socodkaa ku jirra in deynta laynaga cafiyo dhowaan haddii ilaha yidhaahdo marka wixii halkaa kasoo ka soo fulay ayay ahayd inaan uga warranno ayay ahayd inaan uga warranno kabinetka golaha wasiirada taa taa waan soo dhammaystiray waxaa ku xigay taa markaa miisaaniyaddii ku celiska ahayd oo caadatan inay dhacda ay tahay sanadka dhexdiisa oo naga baaqatay oo naga habsaantay waxoogaa oo iyadana halkan aan keennay ku-celiskii waxaan ka warranay wixii ku-celiska sababay iyo inay qaanuuni tahay in lagu soo celiyo ayagana markii la falanqeeyey ee laysla eegay waa la ansixiyey taa waxaa noogu xigay markaa xisaab xidhkii sanadkiina dhaafay abakunoeotobankii oo isagana aanidhi xisaabtiiba soo xidhayaa arrimihii wixii looga baahnaana meesha waa ay ku yaaleen si fiican baa loo falanqeeyey markii la falanqeeyey waxa la isla qabtay in iyagana la ansixiyo labadaasi waxay labaduba tegi doonaan markaa aqalka muxuu ahaa golaha shacabka dhowaan dhowaan haddii la yidhahdo laga bilaayo berri arrintaasan ayaan gelaynaa waxay noqonayaan markaa in hore loo ansixiyo ayay noqon doonaan si loo loo hirgeliyo waxyaalaha halkaa ka soo baxay waxaana weeyaan waxyaalaha i m f tu ama hay-adda lacagtu ay nooga baahan yihiin in in hore loo loo dardargeliyo waxyaalo badanna ra-iisul wasaare wuu ka hadlay oo kale oo ku saabsan deencafiska iyo sidii looga wada qaybgeli lahaa inay arrintaasi inaga dhammaystiranto oo aynaan marnaba aynaan dib uga dhain waxyaala loo baahan yahay waxaa la isku raacay marka waxaa weeyaan maanta marka laga bilaabo ilaa bisha aakhirkeeda saddex bilood baynoo hadhay saddexdaa bilood ama afartaa bilood waxaa loo baahan yahay in guntiga dhisha layskaga dhigo oo arintaa la dardargeliyo ayaa halkan laysku wada raacay wasaaradda maaliyadana waxaa la xil saaray inay hadba wixii ay uga baahan yihiin muxuu aha golaha ay la soo socodsiiyaan miisaaniyadda waxaa horta miisaaniyadda in in dib u eegid lagu sameeyo waa waa sharcigaa faraya haddii loo baahdo in dib u eegis lagu sameeyo waxaana keeni karaa waxa weeye in dakhligu soo kordhay dakhligu kordhay ama dakhliga gudaha iyo ka kaloo laysku daray wax isbabedeleen waxaa laga yaabaa lacagaad ka filaysay dibadda inay iman weydo hadday iman weydo ilan lacag walba kharash baa la socde waa in markaa dib loogu noqday noqonaysa waxaa laga yaabaa dakhligii aad filaysay inuu iman waayo oo dabeetana aad isku jaangoyso dakhligii go-ay iyo iyo muxuu ahaa iyo kharashkeedii isku jaangoyso marka waxaasa horta sababtu ay tahay loogu talagalay sanadka dhexdiisa in la eego annaga waxyaalaha ugu waaweyn waxa weeye dakhligii wuu kordhay wuxuu ka kordhay laba boqol iyo sagaashan dakhliga guduhu dadka laga ururiyey boqol iyo sagaashan ilaa laba boqol iyo koob iyo labaatan ayuu noqday marka waxaana nagu soo kordhay kharashyo kale kharashyada ay ugu badan yihiin muxuu ahaa qaybta hawada oo kharash cusub yimid leanna hawadii baan la soo wareegnay ayaga laftooda lacag baa ka timid marka lacagtii iyo hawadii in laisku jaangoyo bajetka la geliya ay noqotay waxaa kaloo jira ciidamadii gaar ahaan ciidamada booliiska oo meelo badan markii lasoo lasoo diiwaangeliyey faraha laga soo qaaday namber badani ka soo baxay markaa kharashkoodii kordhay ayaa iyaguna yimi waxaa kaloo yimi in loo baahday in safaaradaha aynu dibadda ku leenahay qaarkood la dayactiro oo aad iyo aad dhibaato uga muuqato in meelaha qaar safaarada laga iibsado oo lacagaha meelaha inaga soo gelaya inta mar cunaha la isqabto la iibiyo washington baa ka mid ah meelaha la doonaya wax laga iibiyo south africa ayaa la doonaya laga qayb galo dadka soomaaliyeed halkaa degan oo damacsan inay inay naga caawiyaan tan agteena nairobi baa ka mid ah markaa safaarada noocaasoo kalena inaan bal hadda il raxmadla ku eegno oo dalku dhismihiisa ay ka qayb qaataan qaxar inuu eebba yahay qiriba maysaanbiya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigii miyuu idin qallalay qiyaama warbaa idhi cadaadaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan qafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay
kulan wanaagsan eelaana qayb guduumin barnaamijka ayaa sidoo garnaxad kusoo dhawaatan kalamaan
waryaalahan kalamaal horta war mahaysaana maanta waa maalintii agwaanka soomaaliyeed warhebe maalintii ayay waagina maanoo sheegtid waranahay waxaa la yidhi maalintii aroos leedoo dad u imaanayo ama ay siyaasade engegay iba salaaxayso ayuunbaan abwaanoo maqlaa uurka aan jirine arayso maanta waa maxay ujeeddadaad leedahay ma musharax cusub baa ta war musharax ma nihine maanta abwaanadii soomaaliyeed oo dhan baa isku yimid siyaad dheer iyo dhoobo ma ku jire war sun ha lagu qasee warka naga sug horta kow iyo labaatan sanaa ka soo wareegtay maalintii la asaasay golaha abwaanada soomaaliyeed war qaramada madoobe war qaramada madoobe iyaga ka weynana dhegayso waryaa wiilisha meeliyo boorashka qiibaya ma aragna qaramada midoobe ay ka weyn yihiin yantin ilata war waa runta ay weligoodba dadka baraarujin jireen inaan dhegayso guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahiyo maanta u qadbeeyana wuxuu yidhi maalinta abwaanka waa aqoonsannahay maalintii la asaasayana goobjoog baan ahaa maantana waa ka badan yihiin maalintii la asaasahayey waxqabadkoodana waa qirsanahay horta golaha abwaanadu iskool ma fureen weli abwaannimada lagu barto war hibe ilaahay bixiyo iskool laguma barta inaan dhegayso dhaqan reer galbeed baa arlada soo galaangalae garwadeen si ay ugu noqdaan gees walba adduunka ayuunbay waxaan maanka gelin guul ka dhigayaane qorraxdaa la gaariyey cirkaa waaye lagu guulay iyo heerkan waa gudubnay bay nagu gurayaane waxay naga gadayaanba waa googgacigalayne ayagaa dhulkoodii gurshoon goojanow harine geyrgeyradkooday rabaan ciday galaaftaan warniya walaadantininka tirioyta meelo golaha aad sheegaas mayhanka tirii waytii war cabdi xaashi cabdulaahi isagaa abwaanada ka mide ma joogay raysul wasaare abwaanqay xayre hogaa golaha abwaanadu le waa siyaasiyiin war abwaan fanaan barofesor xildhibaan dalxaa joogay meesha war meesha ma ka heesayo hodan hagarey ma aha ma qaaday ayeyaada dhegaaku ulusna waligaadi anikiin sheegay safaylen dhegansoy heesa shankaroon leegaadi waa shan iyo toban jir shiikh wa'aani dhalaye sharta laga daboolo laga naarishayda dhilidhin dhilidhin dhili ayakan dhimanaayte war wasiir maalay asagu waa joogay maxuu qaaday dowladda soomaaliyeed way hormarinaysaa fanka ayuu qaaday war war ma haysiine madaxweynihii ruuxiga ah ee koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan saransoor wuxuu ku dhawaaqay xisbi laydhaha badbaadada shacabka shalana shahaadadii diiwaangelintaa la guddoonsiiyey marka waxaan dhihi lahaa siyaasigii saransoor ololuu u socdaa xisbigii una sameeyey miyaadnaan codka siinin warnimayow saransoor hadduu xisbi samaystay waxaan u malaynayaa inuu u tartami doono madaxweynaha soomaaliya war shariif xasan baa hadda kahor wuxuu yidhi guddoomiye baarlamaan maahee hooyada koonfur galbeed madaxweyne iyo ra'iisul wasaareba dhasha miya war aawow shariif axaadiis yoonay ahayd masiin agrina af soomaalilay walsiinka sheegi haddaayoy mis iyowkooyo hattadig haray madawiinaga soomaaliya eedan suransora ilii bugdayka bikaasoyhe war aadan cadda warshabeellada hoosuu beer ku lahaaye miyuusan reer koonfur galbeed ahayn war odayaasha dhaqanka reer koonfur galbeed waxay dhaheen doorasho qof iyo coda inay soomaaliya ka dhacdo ma rabna annagu
ka ayaan ku ladannoonsad bursi ku haysannaa miyay yidhaahdeen waree buda buda foor yoonay faafaaifkan usan laynihii sheenta un sidaano kafaahayna waan hatana fiyaawna war madaxweynihii galmudug qoorta gareen maanta uu dhuusa mareeb ka degey qarafaan halkii ma kala wareegay war madawiine galmudug degdegaas maka dhaladaa hillimoodka isku dhaafa war afarta sana ay soo socoto haddii hal madaxweyne galmudug u dhammaysto shahaadada nabadda galmudug aa qaaday war mayee galmudug haddii maamul loo dhan yahay oo khilaaf la'aana laga dhiso afarta sanoo soo socota madaxweynaha soomaaliya waa kayre war nabad iyo nolol ha kala qaybin farmaajoana dhiiga ha ku kicinin waalan baa tahay ayagay u taallaa hadday cil dibirayaana waxaa la yidhi hadduu labadii ururoo na dhibay khayrra ka adkaado arrin lagu heshiiyana galmudug dib uga aasaaso urdugaanka soomaalida loo aqoonsado galmudug waxaan u joognaa inaan ka dhisno maamul loo dhan yahay galmudug dhicis ah ma dhisayno waxaan dhisaynaa galmudug dhammaystiran maanlow macallin maxamuud warkaas raalli ma ka yahay mase dhiiggaad ku karinaysaa sanadka macalinka hadduu xalalka ilaahay ka badbaadi xertiisa ku laabta war war ma hayto ra'iisul wasaare doctor shaakir iyo hirtiisa hafre bilaaween ma yareenka saasana macalinkeena maxamuudo kuwa baana qabsaday meesheenii nagaranaye seebaan wax yeelnaya warwar maysiina si ay dhihi magaciyaa laga bedelay war maxaa loo bixiyey waxaa loo bixiyey hoggaanka baarista faraha iyo dembiyada si ay dhi war niyaw haddii siidii bika jarta weliba wala siyeeley war intaad iska daysaan buuqa iyo fadhi kudirirka aad geedka hoostiisa ku haysaan faa'iidada xoolaha ku jirta war uma haysaan xoolihiinna dhaqda oo xanaanaysta dhakhaatiirta xoolahana u geeya haydin daaweeyaane markii ay jiradaan kaasi wuxuu ahaa dhakhtarka hoolaha xoolaheenna xoolaheenna sidii xaaba tuulada haddii aan la xaalin barna gowra lagu hago dugaaguna bar hoobsado oon haansha lagu qorin haladii wixii lumay oo haansha lagu qorin xaasidkuna hadaaya oo oon haansha lagu qorin hoolaheenna hoolaheenna heestii dhammeed waxuu u bedelay ridii shal galab laga xaday ninkaas warmada isaaqow weli ma aada dhihin xoolaha boosaaso iyo berberaha laga dhoofiyo warnimada war ma haysaane shacabka soomaalida magaalada muqdisho degan baahi xun baa soo wajahday ganacsigii magaalada ka jiray dukaamadii ku yaalay waddada maka almukarama boqolkiiba sagaashan waa la xiray inta kalena dadku waxay leeyihiin qof noo soo gelaya ma leh xaggee laga jiidayaa xoolaha war tukaa hortiisa dhagax la dhigay askarin la istaaji midna jiifa cidda soo gelaysaa way dhibaatadaas ganacsatada iyo shacabku ay qabaan haddana labada dhinac cashuur ayay ka rabaan war gaadiidka biyaalka saaka waa banaan baxeen waxaana la yidhi boqol boqol kunkeena labadii doolaroo hore nagala qaadi jiray ayaan qaati ka taaganayna ayagana war shacabka muqdisho balaayo ku herdanta ma rabaane dowlad u shaqaysay rabaan war taas shacabka soomaaliyeed oo dhan baa rabaa war waxaan adduunka ka maqlaa dowladdu waa shacabka ma shacab dowladdahaasaan loo galaa war madaxweyne ku-xigeenkii jubbaland maxamuud saydi aadan wuxuu yidhi cunaqabataynta dowladduna saartay dad badan oo shacab ah la ildaran wasiirka duulista hawada oomaar oo wax laga weydiiyey cunaqabataynta ay ka cabanayaan jubbalandna wuxuu yidhi amniga qarankan u yeelay arrintaa war markaan hubinin waa fasixi doona u yidhi war garinkaan waalim hadduu sileeyey garan maka dhisnayna hortiis gobolkaas war madaxweynaha jubbaland garan oomar garan markaan noqdo aan hawada fasaxa ma yidhi ma fasaxi karo markaasna axmed madoobe baa wasiirka duulista hawada federaalka noqonaya aga awowgii la gobeegama madaxweynahaad wasiirka dhigi war xoolaha hala daaweeyo si ay tayadooda u wanaagsanaato widaayey digtoor hoolaad osuug hawaay warjaylata dardaarankaa dheegayha war sacuudiga xoolaha loo dhoofi jiray xuutiyiintaa duqayda maalin walba war waxaa la yidhi sacuudigu waa dawladda ugu horraysa ee aragta bisha barakaysan ee ramadaan marka waxaa la yaab aha la yidhi sidee ku arki waayeen shan iyo toban gataalo xuutiyiinta ku duqeeyeen aniga laftaydu waxaan la yaabanahay soomaaliya waa dawladdii ugu horraysay oo qarax dhacay ka hor tagtoo fashilisay marka midaan weli dhicin sidee uga hortegi weyse war dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi carabiya maxamed bin salmaan wuxuu kuuriyada waqooyi ka codsaday gantaalo ay hawada isaga difaacday inuu siiyo jangtung jihongtungtung ma yidhi war tafaariikhdii iyo jumladii donald trump waxba ma ka tari weyda xuutiyiinta war trump wuxuu yidhi iiraan weeye wax wax soo ridayaa xuutiyiin maaha arabtiyo taram meganta taram meganta lahaydi may wal nongobad waayhe war carabtana kuna rafaninee kuuriyada koonfureed timaha la iska xiira ayagoo cadaalad xumo ka cabanayo waryaadahan batroolka intubsa guban waddamada muslimiinta oo carabta baa lagu sadaqaysto waryaanow tuugsu ma baahni anaga horta warbatroolkana loo bixi
mahaanawar mahadsanyihiin saaxiibada xudunta kalamaan barnaamijku intaas ku dhan waxaan kaga tagay heystan tani kulan dambe habeen wanaagsan
allahayow deeq adaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee
wadalkaygiyo baarcadaydo magdiidayna dib u heshisiin magdiidayna nabadda dalkeed magdiidayna inaynu doodanaye wadalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan dalageena qodanaa dalkeenana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalageena qodanaa dalkeenana daafacnaa
allahayow deeq adaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee allahayow deeq adaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogu dee